asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada madasha furan waa sabti toddobadii fiidnimo sagaaliyo labaatankii bishii sideedaad labadii kun iyo lix iyo labaatankii waana xilligii hawada aynu ku kulmi jirnay toddobaad walba madasha furan waxaad ka dhagaysataan magaalooyinka barnabi b c british columbia iyo edmonton alberta barnaamijyada toddobaadkan madasha furan ku maqli doontaan waxaa ka mid ah diini miidda suugaanta afka hooyo iyo sooyaal xasan carab ah jaamac farasle iyo axmed baashe haatana ku soo dhowaada barnaamijkeennii diiniga ahaa qaybtii saddexaad iyo fadiilatul sheekh maxamed ducaala ashari imaamka masjidka al iimaan center ee magaalada suuri
wasiyada labaadi xadiisku tilmaamaya oo nebigu ka warramaya salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh waxa weeyaan waman kaana yu'minu billaahi walyowmi alaakhiri falyukrim jaarah qofkii aakhiro iyo allah rumeeyey oo xadiiska saddexda wasiyood ama saddex dardaaranba waxaa gogoldhig u ah oo bays u ah iimaanka ilaahay la rumeeyey iyo aakhiro rumaynta la rumeeyey saa darteed baa qofku markuu labadaas rumaysan yahay allah subxaana wa tacaala la socda oo wax walba uu samaynayo og markuu rumaysan yahay xisaabi inay ka dambaysan oo uu rumaysan yahay oo ilaahay ula kulmi doono wax badan buu ka dhowrsanaya marka wuxuu leeyahy falyukrim jaara jaarkiisa iyo dariskiisa ha karaameeyo oo darisku xuquuq buu leeyahay waxa weeyaan waxaa laga yaabaa inuu deris muslima yahay qaraabana yahay marka saddex xaq buu yeelanayaayo kii derisnimada kii qaraabanimada kii muslimnimada qaar waxaa laga yaabaa inay muslim keliya inay muslim yihiin laakiin qaraabanimo ayna jirin isna laba xaq buu yeelan oo deriskii muslimnimada iyo iyo kii derisnimada xaqii muslimnimada iyo xaqii derisnimada derisna waxaa laga yaabaa inuusan midnaba ahayn oo gaal yahayba kaasina wuxuu yeelanayaa derisnimada xaqeedii buu yeelanayaa oo lagu karaameeyo oo rasuulku salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi aad buu uga dardaarmay deriska iyo in loo ixsaan sameeyo walidaalika waa kii xadiiska lahaa nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh maa zaala jibriilu yuusiinii biljaari xataa danantu annahu sayuwarifuhu jibriil kamuusan tegin inuu ii dardaarmayo oo igu celcelinayo inaan u ixsaan sameeyo oo u wanaag sameeyo deriska ilaa aaban is idhi deriskii wuu ku dhaxlayaa oo dhaxalku wax ku yeelanayaa mansilada iyo booskuu gaadhsiiyey soo ma aragtid marka derisku xuquuq buu leeyahay in la ilaaliyo oo dhibta laga ilaaliyo oo riwaayad kale waxay leedahay man kaana yu'minu billaahi walyowmi alaakhiri falaa yu'di jaarah falaa yu'di jaarah jaarkiisa iyo deriskiisa yuusan dhibin markana xagna waad ka karaamayn xagna dhibtaadaad ka haysan marka deriskuna wuxuu leeyahay xuquuq la rabo inuu qofka muslimka u ilaaliyo iimaanka iyo aakhiro la rumaysan yahayna waxay qofka u sababayaan inuu dhibtiisa ka ilaashado deriskiisa ka ilaashado wasiyada saddexaad ama dardaaranka saddexaad ee xadiisku xambaarsan yahay waxa weeyaan nabi wuxuu leeyahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi waman kaana yu'minu billaahi walyowmi alaakhiri falyukrim dayfa qofkii aakhiro iyo ilaahay rumeeyey ha karaameeyo ha sharfo ha maamuuso deriskiisa oo deriska in la maamuuso martida in la maamuuso waxa weeyaan waxay ka mid ahayd dhaqankii ay carabtu lahayd intaan islaamkuba soo degin martida aad bay u karaameyn jireen waxaa laga yaabaa ninku isaga oo aan waxbaba haysanin hal neefoo caruurta u maala mooyaane hadday marti u timaado neefkaas u qali jiray su u sharfo u karaameeyo qaarkood waxay samayn jireen meelo sarsaray dab ku shidi jireen si looga soo arko oo dadku martidu ay ugu soo aadaan oo marka ay marti geliyaan dhaqankii soomaalida wanaagsanaana wuu ahaa oo ninka martida in la sooro haddii ilaahay kuu roon yahay la martigeliyo inta uu kula joogo la ilaaliyo haddii ilaahay kuu roon yahay laga ilaaliyo cadowga hadduu cadow ku soo weeraro waxay ahayd sifaatkii iyo dhaqankii wan wanaagsanaa jaahiliyadii ay lahaayeen carabtu soomaaliduna ay aad u leedahay khaasatan xiliyadii hore ee aad u lahayd in la ilaaliyana islaamku iinu amray walidaalika baa qur'aanku wuxuu ka sheekeeyey qisooyin dhacay qisadii nabilaahi ibraahim oo kale hal ataaka xadiiثu ضayfi ibraahim almukramiin id dakhaluu calayhi faqaaluu salaama qaala salaamu qowmu munkaruun faraaga ilaa ahlihi fajaaa biciijilin samiin marka qur'aanku wuxuu ka waramayaa nimankii malaa'igtii u timi nabilaahi ibraahim ee dad isaga soo suuraysay kadibna uu soo dhoweeyey markuu salaamtii ka qaaday uu yiri fadhiista kadibna uu u degdegay inuu marti sooro oo culimmadu waxay leeyihiin axkaam fara badan baa laga qaadanayaa oo ku tusinaysa sidii sharafta lahayd iyo milgaha lahayd ee uu u marti soorayey dadkii malaa'igtii u timi ee suurada dadka a lahayd somalit marka inagana diinteennu dee sharcu man qablana weeye laakiin sharcigeennu waa sugaya oo in martida la sooro la karaameeyo xuquuq saddex maalmood ay kugu leeyihiin inaad muxuu haytoy cunto iyo hoy iyo haddii ilahay kuu roon yahay aad siiso marka waxay ahayd sifaad aad u wanwanaagsan oo horena loo u jiray islaamku markuu yimina uu sugay oo nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi markuu yimi waxa uu tilmaamay inay sifaadkii wanwanaagsanaa inuu dhammaystiraba loo soo diray inamaa bucithtu liutamima makaarim alakhlaaq waxaa la ii soo diray inaan dhammaystiro oo aan kaamil yeelo sifaadka wan wanaagsan marka wixii wanaagsanaabaa islaamku in amraya wixii xumaana waa inaga reebaya xadiiskaasi xadiis aad u qiimo badan waxaan rajaynayaa bal qof waliba naftiisa inuu intuu ku dabaqo oo u isfiiriyo iimaankii iyo aakhiro rumaynteeda uu fiiriyo haddii ilahay kuu roonyahay uu fiiriyo sida kelimaadka uu ku hadlayo oo haddii ilahay kuu roon yahay uu ka fiirsado waxa uu ku hadlayo karaamada iyo sharafta uu leeyahay darisku inuu ilaaliyo inuu ilaaliyo haddii ilaahay kuu roon yahay martida iyo xaqa ay leedahay xadiiskaasi xadiiska labaad haddana waxaynu ku xijin doonaa ama aynu qaadan doonaa darsigii ama liqaagii saddexaad oo ahaa xadiiska saddexaad xadiiska saddexaad waxaa nebiga ka warinayaa anas bnu malik anas bnu malik waa saxaabiga qiimaha badnaa nebigana salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi u khidmayn jiray oo isagoo toban jira ayuu nebiga khidmadiisa bilaabay iyo inuu u shaqeeyo oo gurigiisa ka shaqeeyo ilaa toban sana wuu u shaqeynaya labaatan jir buu kusoo gaadhay marka anas ibnu maalik nebigu waa u duceeyey salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh labadan saxaabi ee saxaabiga xadiiska hore aan ku qaadanay iyo kaniba waxay leeyihiin duco gooniyo nebigu u duceeyey saxaabigu hore wuxuu lahaa duca nebigu ugu duceeyey oo ahayd inuu ilaahay subxaanah watacaala dadka qaluubtooda kalgacayl ugu rido saxaabigana aynu maanta qaadanayna kalena xadiiska warinayaana nebigu wuxuu ugu duceeyey salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi allaahuma akhir maalahu wa waladahu wa baarik lahu fiima actaytahu ilaahu xoolihiisa u badi caruurtiisana u badi nebigu badnidaa keliya kuma joogine waxa uu ku daray shayga kasii muhiimsan wa baarik lahu fiima actayta una barakee wixii aad siisay wuxuu ahaa saxaabigii dee xadiista badan ka wariyey nebiga salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi wuxuu ahaa saxaabadii xilli dambe cumrigooda ilaahay siiyey xilli dambe dhintay wuxuu ahaa raggii cilmiga xambaaray xadiista badan rasuulka ka wariyey oo loo yaqaano toddobada xadiiska badiyey ama almukthiriina fi riwaaya o fi lxadiis ayuu ka mid yahay xadiiska uu nebiga ka warinaya aynu maanta soo qaadanayna waxa weeyaan isna saddex arrimood baa nebigu ku tilmaamay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh qodobka koowaad nebigu wuxuu leeyahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi من كن فيه ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان qofkii saddex ay ku sugan tahay waxa uu helayaa iimaanka dhadhankiisa iyo macaankiisa an yakuuna allahu wa rasuuluhu axaba ilayhi mima siwaahuma inuu ilaahay iyo rasuulkiisu looga kalgacayl badan yahay wax kastoo ka soo hadhay allah iyo rasuulkiisa inaad jeceshahay wax walboo ka soo hadhayna aad kalgacaylkooda iyo jacaylkooda ka hormarinayso
kaasi wuxuu ahaa sheekh maxamed ducaale ashari imaamka masjidka aliyimaan center allah inagu anfaco isagana ajarka xasanaadka miisaanka allah ugu daro inana allah inagu anfaco halkaaad naga dhegaysanaysaan waa madasha furan waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkeennii miidda sugaanta axmed faarax cali idaaja
degeystayaal sidii aynu ku ballansanayn waxa uu barnaamijkanina ku saabsan yahay sheekooyin la xidhiidha halgankii gumaysi diidka ahaa ee inuu qaboobaa aan ku tilmaamay maansayahanada soomaalida qaarkoodna si aan toos ahayn ay maansadooda dadweynaha ugu dareensiin jireen gumaysigu darxumooyinkii uu baday barnaamijkii toddobaadkii hore sidii aan ku carabaabayna halgankaasi wuxuu ku beegnaa muddadii u dhexaysay jabkii daraawiisheed iyo bilowgii kun iyo sagaal boqol iyo afartannadii wuxuu ahaa xilligii uu gumaysigu intuu dhab u dhiiraday uu dalka ku wada fiday sida hawd iyo nugaal dagaamo aanu markaas ka hor hawaysan jirin xilligii uu hantiyey waa dhowr iyo labaatankii gu ee madax la'aantu ay soomaalida ku dhacday dhowr iyo labaatankaas gu haba madax la'aatee soomaalida lagama dhex waayin afkaba allaha ka dhigee rag inta gumaysigii qaayibi waayey ka gilgishay kuwaasoo hal abuurada qaarkood ay ugu muuqaal dheeraayeen ka sokow faarax nuur oo gabay cagna ka tiriyey dhulboobkii gumaysiga ee xilligaas aanna ku soo qaaday barnaamijkii toddobaadkii hore waxaa isaguna jiray gabyaa maansada soomaalida magac weyn ku lahaa halgankii qaboobaa ee gumaysiga lagu diidanaana qayb weyn ka soo qaatay waa gabyaagii la odhan jiray ismaaciil mire haddaba inta aanan gudagelin guwaabada dadban tixihii daaranaa ee uu dadka ku kicin jiray maan dhegaystayaasha intooda aan gabyaaga aqoonta u lahayn loogana sheekayn si koobnaan badan taariikhdiisa ugu dulmaro ismaaciil wuxuu ku dhashay laasadaar oo ku taal cidafyada galbeed ee dooxada nugaaleed hilaadda sannadkii kun iyo siddeed boqol iyo laba iyo lixdankii dabayaaqadii kun iyo siddeed boqol iyo dhowr iyo sagaashankii qarnigii sagaaliyo tobnaad xilligii daraawiish dhidabada loo taagay ee agagaarka guryahooda laga umaamaday ayuu ururkaa ku biiray kamana uu tegin tan iyo janaayo kun iyo sagaal boqol iyo labaatankii markii dayuuradaha dagaalka xarumahoodii lagu baabi'iyey wuxuu ammaanduuro ka ahaa amuu ka qayb galay goobihii waaweynaa ee ay isaga hor yimaadeen iyaga iyo xooggii ingiriiska uu daafaha dunida jebintooda uga soo urursaday muqadimiintii dariiqada magaca dheer ku yeelatay ee geesinimada ku tilmaanayd ayuu ugu horreeyey wuxuu ahaa colwade dhab u aaminay dulucda halgankii gobonnimo doonka ee daraawiisheed dagaalyahan weedha hogaamiyuhu ay mar walba la toosnayd shakina aanu ka gelin muddo dheer ayuu madax u ahaa koox naftooda horayaal ah oo howlgallada halista ah loo diro koox mar walba dhaqdhaqaaqa ciidamada cadowga indhaha ku hayn jirtay saldhigyadooda ku dul wareegi jirtay xogtooda iyo qorshahooda dhow soo ogaan jirtay dabadeedna hogaamiyaha u soo tabin jirtay isaguna uu markaa ku go'aan qaadan jiray haddii aan soo koobo ismaaciil wuxuu ahaa dagaalyahan dariiqada aad daacad ugu ah oo reerkiisii iyada u huray sidaa darteedna uu sayidku dhab u jeclaa weligiina wuu isku hallayn jiray maalmo kadib kolkii ururkoodii la jebiyey waxa uu ismaaciil u gacan galay ciidan ingiriisa oo badweyn saldhig ku lahaa markii la xidhana darwiishnimada ka sokow waxaa dembi looga dhigay magaalada berbera oo waayadaa maamulkii ingiriiska xarun u ahayd inuu afar iyo tobankii maarso ee sannadkii kun iyo sagaal boqol iyo afar iyo tobankii weerar hubaysan ku soo qaaday isaga oo koox naftooda horayaal ah ammaanduura dhowr sana hadduu xabsigii ingiriiska ku silcaayey ayaa la soo daayey dabadeedna wuxuu afka saaray nugaal iyo rugihii uu tolkii degi jiray halkaasoo uu ka bilaabay nolol aanu tul la mid ah weligii ku riyoon wuxuu noqday nin reer miyi ah oo xoolo raacato ah xilka saaran oo keliyihiina uu yahay daryeelka qoyskiisa hase ahaatee inkastoo uu isku dayey inuu sidaa yeelo inta badanna uu isaga daydo haddana ismaaciil nolosha caynkaasa wax badan uu ku socon waaye markaas buu bilaabay inuu tiriyo tixa gaagaaban oo guwaabo ah dadkii uu ku dhex noolaana uu ku tusi jiray siday ula gudboon tahay xukunka shisheeyaha inay iska xoreeyaan marmar bay xigtadu waxay kula talin jirtay inay la gudboon tahay inuu afkiisa haysto marba hadduu yahay nin la yaqaanoo maamulka gumaysigu uu indhaha ku hayo taasina tale uu howlaarsan yidhi ma ay noqon maansadiisa xilliyadaa sida ka muuqatana waxaaba lagu murmi karaa inuu ku taamayey inuu abaabulo ururkii daraawiishad la mabda ah oo gumaysiga dalka ka saara inkastuu waayey hamiga sidaasa cid ka hoos qaada cid u diyaara halgan hubaysan oo hor leh inay cudud u noqoto maansadii ismaaciil ee xilliyadaas gumaysidiidkuna uu ku weynaa waxaa ugu caansan tixuutiriyey dabayaaqadii kun iyo sagaal boqol iyo labaatannadii markii talyaaniga ingiriiska iyo etoobiya ay dhulweynaha soomaalida intay saamiga ku dhufteen ay kala sohodimaysteen waa markii qabiil walba oo meelahaas wax ka degi jiray loo sheegay dowladda uu raaciyaheeda yahay iyo kolkuu xoolaha daaqsanayo dhulka qaybaha looga ogol yahay iyo meelaha haddii roob kastaa ku do'o aanu cag soo dhigi karin xoolihiisana aan lagu arki karin waxay ahayd xaajo ugub ah oo si xun u saamaysay reer miyigii dhulkooda meeshii ay doonaan ka degi jiray qabaa'ilkii ceel iyo carshin iyo halkii daaq iyo biyaalahba aan kala lahaan jirin waxay ahayd arrin si gaara u danaqday ismaaciil oo hubay markii ay daraawiisho dagaalamaysay inaan gumaysigu waxaas oo kale ku dhici kari jirin dabadeed maalin maalmaha ka mid a ayuu is arkay hale aan tiro badnayn isagoo ku horaynaya meel aan weligeedba cidigeel ku foofsan meel aan lagu arag geed sare iyo geed hoose waxay hadhay afka la laacdo waxayse ahayd meesha keliya ee xooggii kala qaybsaday ay qoladiisa dhulka uga oggolaayeen sidaa darteedna wuxuu ku qasbanaa isaga iyo geeliisuba inay meelahaas uun ku ekaadaan runtiina dhulka wuu yiqiin oo berrimadii hareeriga iyo daranta lahaa galab carrow ayay u jiraan geelase ma geyn karo wuxuu ka baqayaa inta seeragoys lagu xukumo inba lagala wareego dhammaantii markaas baa isaga oo dhayag dhabannada la haysta waxaa soo agmartay hal uu jeclaa oo markab la odhan jiray caatana la derganla laba indhood oo haddiiba ay ilma buuxisay ayuu la raacay dhab intuu u murugooday ayuu xusuustay muddo aan fogeyn dhulkii baaxadda weynaa ee daraawiish iyo fardaheeda looga geygay beledweyne iyo inta badan gobolka shabeellaha sare qoraxi iyo dhammaan geyiga ciideed hawd iyo nugaal oo idil sanaag iyo maakhir koos godba'ayl iyo badweynta ilig daldala intaas iyo waxa dhul u dhexeeya markii ay ka talin jireen ayuu garwaaqsaday dabadeedna isaga oo laabta ka ooyaayey ayuu inta hashii ku halqabsaday wuxuu tiriyey tixdan uu ku cambaaraynaayo soomaalidii gumaysiga u jircday isuna dhiibtay wuxuu yidhi markabey dalkii waxaa bannaan inaadan doonayna dugsikurullo doonbereley iyo degalkii reen weyna daroornimada laantii lahayd laysu dacareeye docmiya toomihii duri ahaa laga dugaagowya daara iyo bangala miiran bay inagu dayreene markaan diriri jiray waadigii damalka weynaayee daliigahanna kurus baa ahaa duudkan feensama ee dararna waad lahayd aad murkaha daafta marisaaye dulla carcaraaf waxaan kuugu furay dan iyo caalwaaye muslimka daycad dhiibtaha ku baday maanta duruglayse diqda qaayib awrtana la daaq deeq alla sugaystayaal sidaan soo sheegay soomaalidii reer miyiga ahayd dhulkii ay daaqsan jirtay waa tii lagu cidhiiriyey markii soohdimaha loo kala yeelay ha yeeshee waxaa taa uga darayd maamulladii gumaysigu markay dadkii ku soo rogeen waxaa xaraashka la yidhaahdo oo ciqaab wadareed aynu sabankan ku tilmaanno aan xeerkan silloon tusaaleeye nin reer miyi ah ayaa nin kale dili jiray ama reere meel degan geelooda ka soo qaadi jiray markaasuu dhinaca dhibanaha ahay xafiisyada maamulka gumaysiga ka dacwoon jiray sarkaalka degmada u taliya ayaa kolkaa isku dayi jiray in dembiilaha la soo qabto taasoo inta badan aan lagu guulaysan jirin suu dadku cunwaano loogu hagaago ma lahayne dabadeed inta ninkaas laga soo qabanayo lama sugi jirine jifada uu ka dhashay ayaa inta ciidan lagu saaro laga soo mooroduugi jiray kolba geel waxa ay ka haystaan iyada oo aan horweyn iyo haleelo loo kala socon saajin iyo tiro askara oo hubaysan sarkaalkuna oo magaalada ka soo diray ayaa ku soo waabadhiisan jiray beelo xeryuhu u buuxaan kuwaasoo xalaashka kadib cayr fara madow wada noqon jiray waxay eersadeenna waa in dembiiluhu iyaga ka dhashay oo keliya kolkaas buu ismaaciil geeli baa nacay tuldihii awalba iska yaraa ee uu haystayna haweenay minyaro ah ayuu yarad uga bixiyey oo muxuu ku falayaa marba hadduusan isagu u talinayne goortii la rabo lagala wareegi karo intuu lo' iyo ari tabcaday ayuu labadoodaas xoola kaga kaaftooma maalintii dambe ayuu isaga oo sadcaala wuxuu la soo joogsaday nin la odhan jiray diiriye xiirey intii ay iswaraysanayeen ayuu diiriya hala irmaana oo dul daaqaya intuu haruubgaal ka soo buuxiye ku yidhi adeer caanaha dhan aad sii socotide caanaha geela ma dhamo ayuu ugu jawaabay intuu berihii dhinac isaga riixay diiriye oo waxba garan la ayaa kolkaa weydiiyey oo adeer maxaad caanaha geela ku nacday markaasuu isla goobtii wuxuu ka tiriyey tix guwaaba ah oo uu soomaalida ku dareensiinayo sida ba'an ee xorriyaddoodu loo weysiiyey tixda oo dheer darteed ma wada marin karaynee tudacyadeedii halqabsiga lahaa waxaa ka mid ahaa hashe oloshay jeel iyo haraad yaa miduun helaayay ama harag maqaar baa hor yaal hibasha waa dooge ama haadda waxay sheegaysaa huudan la ogayne ama hogobyo laga qaaday bay u handanaysaaye wax lahaaba hiijiyo ninkii hoosu tuur qaba hinaasaha galay reer tolkay hadiba maayaane dabagaal hidiir iyo arbaa har ku laacdamaye halgaamooyinkiibuu ku lumay hagabse qooqmoodii rag ninkii xarraga howkiyaba hoos mid bowrida eh hawraartu wa u wada jirtaa hadalku reer gaale hoog lama qarsado waana taa heetis loo faqaayo hawadiisa dhigay geel markii loo habsaday calaynee diiriyow haruubka iga qaad yaan hoqduu dhimanab horweyn moodharhawd iyo nugaal dabahii goonaayo oo hadal ku siman fooqa wiil ka hindisoonaya hantidiisa iyo waa bilaash hiba nin moodaaya diiriyow haruubka iga qaad yaan hoqduu dhiman hawraarsan mooyee hadduu muran hagaafeeyey qabiilkii hindi ahaa hadduu hiil isgelin waaye habeenka harka haankaa qotoma halab karuurkeeda intaan haali guurrida hayey yuu igu habboonaaye dirirteeda anigoon holay ka harqawaaceebe diiriyow haruubka iga qaad yaan hoqduu dhiman heensaha intaan daba sideen horar ku qaadaayey aan kii hayaba dhaafin jiray kama haraadnaynee hadduun baan hawaarsaday sidii habaryartay dhoole diiriyow haruubka iga qaad yaan huqduu dhiman dhegeystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa haynoo joogo waa inoo toddobaadka soo socda hadduu eebba idmo cinwaanka aad nagala soo xidhiiri kartaanna waa
diiriyow haruubka iga qaad diiriyow haruubka iga qaad yaan huqda u dhimane codka axmed faarax cali idaajaa halka aad kala socoteen waa madasha furan oo aad ka dhegeysanaysaan sideed sideed dhibic shan f m aan idhaahdee sagaashan dhibic hal f m c j s f c a magaalada edmontonna waxaad naga dhegeysanaysaan sideed sideed dhibic shan f m c j s r com iyo weli dhammaan baraheena bulshada sida youtube facebook tiktok iyo instagram dirkaba haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan qadar xayeysiisa
Hey, SFU! Getting money back for all your empty or refundable bottles and cans just got a lot easier. Just sign up for Returned Express for free. You can bag your containers, tag the bag, and drop it through the window at the new Express and Go container in the East parking lot. Return it will count your containers and credit your refunds to your online account. Learn more at returnit.ca slash SFU.
waa tahay qadarka xayeysiinta halka aad dhegeystayaal kala socoteen waa madasha furan oo aad ka dhegeysanaysaan sagaashan dhibic hal f m iyo c j s f c a magaalada edmonton waxaad naga dhegeysanaysaan sideed sideed dhibic shan f m c j s r com iyo weliba dhammaan baraheena bulshada oo aad kala socotaan youtube facebook tiktok iyo instagram dhammaantood aad ku heli kartaan magaca madasha furan waxaanu soo gaarnay xilligii aan hawada idiin soo marin lahayn hees dabacsan ee ratiga lagu xiray ratiga waa hees aada u macaan oo uu ku luqaynayo fanaanka da'da yar daahir yare heestan ee oo muusigii casri ahna lagu tumay dhegeysi haboon
ratiga lagu xiray ratiga ratiga lagu xiray ratiga ratigan foruhaya rabbaayna siiyey ubad adiga kaan raacay dhaqan rabbaa ina siiyey ubad adiga kaan raacay dhaqan quraxna rama soo bixiyo rucubta mirahaatee ratiga lagu xiray ratiga ratiga lagu xiray ratiga radkii kan horu hayaada rabbaayna siiyey huba adiga kaa raacay dhaqan rabbaa ina siiyayuba adiga kaa raacay dhaqan quruxna lama soo bixiyo rucubta mirahaatee waxaa tahay roob la dhaxaa indhaha raaxaad u tahay rafiiqna xiskaad u tahay naftaad ku rabteemiyaan mid kale kaa raacaya naftaad ku rabteemiyaan mid kale kaa raacaya waxaa tahay roob la dhaxaa indhaha raaxaad u tahay rafiiqna xiskaad u tahay naftaad ku rabtee miyaan mid kale kaa raacaya naftaad ku rabtee miyaan mid kale kaa raacaya runbaan xubbi ku jeclahay runbaan xubbi ku jeclahay oo rajaan xubbi ka qabaa raxmadda qalbiga tahee raynraynkifa igu waa raxmadda qalbiga tahee raynrayn ifka igu waa run baan xubbi ku jeclahay run baan xubbi ku jeclahay oo rajaan xubbi ka qabaa raxmadda qalbiga teheed ayndaynifiguwa raxmadda qalbiga teheed raxmadda qalbiga tahee raynrayn ifka iigu waar codka baxsan oo daahiryare haddii eebbaha awood layidhahdo dhegeystayaal waanu idiin dhammaystiri doonaa beydka dambe ee heesta marka horese ee aan saaxiibkay xasan carab kusoo dhaweeye xasan haa jaamacow Ah, raxmadda xubbiga anaaba ma- madaxaan lulaya bayna adeerkaysa iyo gacmaha anoo dhan baa shaqaynayay si fiican waad inoogu soo celin doontaa haddii allah hooda loo ogolaado hees aad u macaan iyo fanaan daayar buu ahaa iyo midho qiimo leh Ah, toddobaadkii lasoo dhaafay xisbiga mucaaridka ee british columbia conservativeka waxaa ka tegey ugu yaraan lix xildhibaan kuwaasoo salugay hoggaanka cusub ee xisbiga ah, Confers- conservativeka british columbia arrintaa waxaa inoo haya jaamac farasle ayaa indhaha goorahanba ku hayo soo dhex maray warbaahinta jaamacaye aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay xasan dhegeystayaal sida uu xasan carab carabka ku dhuftayba xisbiga conservativeka gobolkan british columbia oo ah mucaaradka koowaad mucaaradka keliya ayaa la dhihi karaa maadaama greenku aysan kuraas badan lahayn talada gobolkan waxaa haya xisbiga n d p waxaana mucaaradka koowaad ah conservativeka gobolkan british columbia xisbigan eh, waxa uu doortay hogaan cusub oo caroline ville la yidhaahdo codkeeda halkan ayaanu kasii daynay markii la doortay waxaa kale oo aanu idinla wadaagnay warbixin gaaban oo ku saabsan cidda ay tahay caroline ville Eh, hase ahaatee tan iyo markii la doortay muddo hadda sagaashan cisho ku dhow waxaa isa soo tarayey qanac la-aanta qeybo ka tirsan xubnaha xildhibaanada xisbigaasi oo iyagu asal ahaan markii hore ka yimid xisbigii liberaalka ee british columbia ee baaba-ay ama ahaa eh, conservativeka dhexdhexaadka ah sida aada la wada socotaan eh, caroline vinley oo aan warbixinteeda halkan ka sii daynay waa xagjir midigta fog ah ninkeeda oo isaguna ah xildhibaanka eh, south suri waxa uu sameeyey cunsuriyad ku aadan muslimiinta dhowr goor ilaa haddana wax raaligelina kama uusan bixin waana uu diiday in uu la kulmo muslimiinta xaafadiisa degan si kastaba ha ahaatee tan iyo intii la doortay caroline finley waxa ay xisbiga u waday dhinaca midigta fog inkasta oo ay marka horeba ku dooratay haddaba maalmihii lasoo dhaafay toddobaad gudihii ayaa waxaa ka tegey lix xildhibaan oo xisbiga ka mid ah xildhibada- xildhibaanadaas oo iskood iyagu midba u tegayey waxaana uu noqonayay xildhibaan gooni u fadhiya oo madax bannaan micnaha